waa hagaag dhegeystayaal saacaddu waxay tilmaamaysaa sagaalka iyo barka waana kooda bisha barakeysan ee ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix hijiriga xilligan oo kale waxaan ku ballansanaan dhegeystiga barnaamijka xiisaha badan ee tartan aqooneedka waxaa halkan kasoo jeedinaya bashiir muxiidiin abu ayman dhegeysi wacan
لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا نطلب العلوم نغتدي بها مشاعرنا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعرنا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعرنا فالكون شاءه الإله أن يكون معملا طول عمره مع سيحيا أملا والمرء طول عمره مع شيحيا أملا لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعرا أن ينشروا معارفا أن ينشروا فضائلا وأظهروا تفوقا واشتهروا بين الملا سيوف كل من سار بجد وصلاة انظروا لنملة تدفع دوما ثقلا ثم انظروا لنحلة كيف سقتنا عسلا فنبات ونحلة أقسمتا أن تعملا انظروا لنملة كيف سقتنا عسلا فنملة ونحلة أقسمتا ولم يحل لنا بأن نكسب منها الحيلا لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal caawa waa kowda bisha sagaalaad ee ramadaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri waana habeen sabti ah kani waa barnaamijka tartan aqooneedka bisha barakeysan ee ramadaan waa barnaamij sannadle ah oo ay idaacaddu ku maamuusto munaasabadda muusimkan khayrka badan halkani oo ah istuudiyaha warbaahinta al andalus waxaa idinka soo salaamaya fariiqa iyo guddiga barnaamijkan oo ay qayb ka yihiin walaalaha kale ah abu muxamed abu ibraahim walaalka mucaad iyo sheekh abuu saciid azaylici oo sannadkan guddiga ka mid ah sannadka oo dhan wixii la sugto waa kan isaga oo xambaarsan xiise iyo xamaasad badan lagana dhexli doono saamayn iyo manaafacaad kala duwan oo maangal ah maskaxdana u doorroon sannad weliba waxaa dhegaystayaasheena tartankan kaga soo baxa wax un maskax iyo fikir ah maadaama ay ka qaybgelayaan dhallinyaro hibada aqooneed ee ay leeyihiin allah karaameeyey hubka ay ku dagaalamayaanna yahay garasho iyo garaad hase ahaatee dhegayste sannadkan muxuu barnaamijka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan kaga duwanaan doonaa sannadihii hore maxaase ku cusub sideese loo soo agaasimay ku soo dhowaada barnaamijkeennan oo aan ku falanqayn doonno sida uu noqonayo tartan aqooneedka idaacadda andalus ee sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri muxuu yahay nidaamka la filaya inuu u qabsoomo tartanka sideese loo qaabayn doonaa loolanka adag ee sugaya tartamayaasha barnaamijkan ayaan arrimahaas oo idil kaga bogan doontaan inta uu socdo waxaan soo gudbin doonnaa kelimaad ay jeediyeen majmuucaadka u tartamaya wilaayaadka islaamiga ah mas-uuliyiin iyana jeedin doona kelimaad ku saabsan munaasabadda daafuurka musaabaqadan iyo macluumaadka uu soo gudbinayo guddiga haddaba hamoogaan dhegaysta barnaamijkan xiisaha badan sababtoo ah tartan aqooneed taariikh reeba ayuu noqon doonaa barnaamijkan mana habboona inaad seegto sadka aad ka heli doonto aqoonta la isweydaarsan doono inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan intaba uu socdo tartankani waxaad si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan sidoo kale sannadkan waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda islaamiga alfurqaan ee ku leedahay wilaayaadka dalka ku soo dhowaada mar kale barnaamijka tartan aqooneedka andalus
تعودوا تعاونا يا نبلاء الشرق في علومها بالأمس غربت دولا والغرب منها اقتبست يوما أقلت زحلا هيا إذا فجددوا حسن اقتداء بالأولى ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا ثم امنحوا لمن رعى تفوقا كل الولا
لننطلق إلى العلا لنهدي دوما أولا لنطلع العلوم نقتدي بها مشاعلا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعلا waa hagaag dhegaystayaal waxaa miiska iyo mikrofoonka andalus sannadkan kun afar boqolixyo afartanka hijri ku tartami doona ilaa iyo kow iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga ee kale ah banaadir jubbada hoose shabeellada hoose bakool mudug hiiraan baay gedo galgaduud shabeellada dhexe iyo wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe cilmigu waa ilays iftiinkiisu damin dadaal weeye abid aqoon laga dhexlayo adigoonba u safrin ama aadan rafaadin aaladaada shidoo andalus ka dhegayso waa adeeg cilmiyo aad loogu bogay waa su'aalo iyo sheeg iyo oraahda guddiga ay daba socdaan jawaabaha tartamayaasha waa maktabad cilmi oo dhammaystiran abidiyayna ku seegin dhegayste intaba uu socdo tartanka لننطلق لننطلق لننطلق إلى العلا لنأتي دوما أولا لنطلب العلوم نغتدي بها مشاعلا
waa hagaag dhegaystayaal qeybaha kelimaadka ayaan markan gudageli doonnaa insha allahu tacaala mar kale dadka muslimiinta waxaan leenahay ramadaan kariim ugu horeyn waxaaan barnaamijka ku soo dhoweynayaa asheekh abuu saciid azaylici oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga sannadkanna qayb ka ah guddiga tartan aqooneedka andalus ee bisha barakeysan ee ramadaan iyo kelimadiisa ku aadan furitaanka barnaamijka tartanka الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله الذي بلغنا شهر رمضان الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكله بشي رمضان khayrka iyo barakada badnaydna soo gaarsiiyey ee walaalayaal sida culimmada wax badan ay ka hadleen bishan waa shahru siyaami waalqiyaami wa tilaawati alqur'aan shahru alghufraani waalcidqi min anniiraan shahru asadaqaati waalixsaan shahrun tuftaxu fiihi abwaabu aljinaan wa tuqlaqu fiihi abwaabu anniiraan shahrun tujaabu fiihi addacawaat wa tudaacafu fiihi alxasanaat wa tuqaalu fiihi alcatharaat sidaas darteed marka horeeto waa inaan ilaahay ugu mahadina subxaana wa tacaala bishaas khayrka iyo barakada fara badanna soo gaarsiiyey waa inaan ilaahay weydiisana subxaana wa tacaala inuu noogu kaalmeeyo nafaxaadka bishan dhexdeeda ilaahay bixinaya sidii lagu gaari lahaa oo xifdiga soonkiisa la ilaalinayo iyo qiyaamkiisa niyada wanaagsan lala imaanaya ee musaabaqada khayrka dhexdiisa la samaynayaa in loo degdego dunuubtii iyo wixii xumaa in laga towbad keeno saas oo kaleeto inaan isku naseexayno oo khayrka isku kaalmaysano macruufka aan farno munkarka aan reebno waxyaabaha ilaahan ugu mahadinayna waxaa ka mid ah ilaahi subxaana wa tacaala inuu naga dhigay dad muslimiin ah oo mujaahidiin ah oo bishaan khayrka badan dhexdeeda wanaag iyo khayrkii la samaynayay oo bishaan khayraadka ilaahay noo fudaydiyey waxaa ka mid ah barnaamijkan almusaabaqa alramadaaniya oo hadafkeedii uu yahay dadka muslimiinta ah thaqaafadoodii iyo cilmigoodii inay kororsadaan inay isbartaan khayrkii wanaagga inay isku dhiirigeliyaan waa dariiq min turuqi talabi alcilmi ahdaafta musaabaqada waxaa way qofka su-aasha markii uu raadinayo ama baxdiga uu samaynayo cilmi marka horeeto ka maqana ayuu u soo xasilaya markan waa isku boorin cilmigii iyo aqoontii fadliga badnayd waad ogtihiin cilmiga barashadiisa fadligu ku soo orooray allah subxaana wa tacaala rasuulkiisu amray inuu kororsado oo ilaahay weydiisto waqul rabbi zidnii cilma oo rasuulkana sala allahu calayhi wasalam uu noo sheegay man salaka tariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu bihi tariiqan ila aljanna cilmigaas raadintiis qeyb ka mid waayo musaabaqada hadafkeeda waxa uu qofka inuu faa'iidaysto saas darteed walaalaha dhammaan waxaa laga rabaa marka koowaad niyada inay wanaajiyaan oo ay dareemaan ee walaayaadka islaamiga dhammaan waa ka cudwin waaxid waxaan dhahay innama almu'minuuna ikhwa waa dad walaalo ah oo muslimiin ah oo mujaahidiin ah oo haldoon wada saaran oo waajibka ay tahay maxabadii iyo wanaaggii oo muslimiinta u dhexaysa in laga helo oo rasuulka sida noo sheegay sala allahu caleyhi wasalam mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim mathalu ljasad ida ishtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru ljasadi bisahri waalxuma muslimiinta siday isku jecel yihiin iskugu dhimrinayaan oo iskugu naxariisanayaan hal jir oo kaleeto waay jirkaagii hubin ka mid ah haddii caawa ay sheegato jirka intiisa kaleetana wuu soo jeedayaa wuu xanuunsanayaa annaka saasa nahay dad muslimiin ah oo isku diin ah oo isku caqiide ah oo isku manhaj ah isku hadaf ah waxaan u socnaa dhammaan allah subxaana wa tacaala inaan raallogarayno waxaan u socnaa kitaabkaas allah subxaana wa tacaala noo soo dhiibay iyo sunnada rasuulka sala allahu caleyhi wasalam inaan baranno oo aan rumayno aan ku camalfalno walaalaheena da kaleetona aan gaarsiino si markaas diinta islaamka ay u faafto aqoontaas iyo mawaadicdaas kala duwan hadday tahay qur-aankii iyo culumtiisa iyo xadiidkii iyo usuushiisa iyo fiqihiga iyo siiradii iyo luqada carabiga iyo kheyrkeeda dhan macrifadaas ku jirta adiga haddaad baratona faa'iido waayo walaalka haddaad gaarsiisana faa'iido waayo markaan hadafka aan ka dhiganno si aan loo kala faa'iidaysto laakiin qofka haddii maanta su-aal la weydiiyo su-aashii aad garan wayso walaalkaagii uu ku jawaabo adiga waxaa faa'iido kuu ah su-aashii walaalkaagii uu ku jawaabay faa'iiday kuu tahay adna taas waxaa weeye tashjiicay kuu noqonaysaa baxdi inaad raadiso laakiin haddii qofkuu ka dhigo su-aasha haddii isaga ay soo hereermartay walaalkiisuu ka jawaabay cuqdad iyo aano walaalkiisa u qaada taas ka mid ma ahan min akhlaaqi ahliliimaan wa khaasatan fii shahri ramadaan markaan waa inaan ku dadaalnaa alkhuwa alislaamiya inaan ilaalino alkhuwa alislaamiya waa raabitada ugu xoogan oo dadka isku xiri karta oo dadka muslimiinta ah si kasto ee dalalka ay ku nool yihiin ay u kala fog yihiin jinsiyaadkooda ay u kala fog yihiin walaaltinimada islaamka intaas dhan way soo xaraynaysaa dadkii magaalooyinkoodii kala fogaa qabaaishooday kala fogaayeen ayaa ilaahay subxaana wa tacaala walaalo ka dhigay innama almu'minuuna ikhwa markaan taas waa inaan ku dadaalna oo aan iska ilaalino in hadafkii oo musaabaqada loogu talagalay dadka muslimiinta inay isku jeclaadaan inay wax isbaraan inay kala faa'iidaystaan inay isku bartaan hadafka ahaa inaan laga dhigin in walaayo ama gobol loo tacasubo oo qofku markaas hadafkiisa uu ka dhigto walaayadaas inay guulaysato adiga hadafkaaga ha noqdo adigana inaad isfaa'iidaysato walaalaha aad la joogtan inaad ku saacido masaladan inay faa'iidaystaan kadibna nihaayada dabcan haddii la tartamo tartan la galo in laisbarbardhican waa dhici karta in la kala adkaadana waa dhici karta laakiin hadafka u weyn waxaa weeye in quluubtii oo salaamatu sadr inaan ku dadaalno iyo niya saadiqa oo niyad oran inaan ku dadaalno alkhuwa alislaamiya gobol walaayo kasta u guulaysata walaayadaadi way adiga gobol walaayo kasta u guulaysato walaayaadkaasaad ka mid tahay markaan taas insha allah wata isku dardaaramaynaa waxaan ilaahay ka rajaynaynaa subxaana wa tacaala inuu noo fudaydiyo bishan ramadaan siyaamkii soonkeeda iyo qiyaamkeeda inaan ilaalino saas oo kaleeto khayrka bishan dhexdeeda ilaahay inuu noo fudaydiyo inaan u degdegno dadkii ka towbadkeenay bisha dhexdeeda khaladaadkii ay horay u galeen ilaahay subxaana wa tacaala inuu nagu soo daro waxaan ilah weydiisanayna subxaana wa tacaala dad oo muslimiin ah isu naseexeeya khayrka isku kaalmeeya ilaahay inuu naga dhigo inahu waliyu dalika waalqaadiru calayhi wasala allahu calaa nabiyina moxamed wacala aalihi wasaxbi ajmaciin waa hagaag dhegaystayaal qeybaha hore ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa furitaanka tartan aqooneedka andalus ee bisha barakeysan ee ramadaan qeybaha dambe ayaan kusoo gudbin doonaa nidaamka tartanka iyo qaabka majmuucaadka ay isugu aadeen sanadkan insha allahu tacaala balse markan waxaaan soo dhoweynayaa al ustaad abu maxamed oo asna noo faahfaahin doona fadliga uu leeyahay barashada cilmiga waa mahadsantahay bashiir jazaaka allahu khayran bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waasalaatu waasalaamu calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalam Een, wax yar haddaan ka hadalno cilmiga iyo fadligiisa allah subxaanahu wa tacaala ee, nebigiisa muxamed sala allahu calayhi wasalam markuu qur-aan kusoo dejinayey een, kelimadda koowaad oo nebiga la amray sala allahu calayhi wasalam waxay ahayd iqra marka een, diinta islaamku een, waxyiga markuu soo degay amarka koowaad wuxuu ahaa in wax la akhriyo halka waxaa laga qaatay fadliga uu leeyahay cilmiga iyo qofku inuu jahliga ka baxo waxna qoro waxna akhriyo kadibna uu ku camalfalo cilmigiisa qur-aanku aad ayuu uga hadlay fadliga cilmiga Ee, nusuusta qur-aanka oo cilmiga kusoo aroortayna way fara badan tahay axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam een, fadliga cilmiga aad ayay uga hadashay qur-aanka allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku leeyahay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun iyo aayado kale oo fara badan oo qur-aanka ku imaatay xagga axaadiista een, a'immada axaadiista diiwaangeliyey abwaabta cilmiga aad bay ugu badan tahay saxiixulbukhaari iyo keyrkiisba ee way soo arooriyeen cilmiga iyo fadligiisa marka cilmiguna waa laba qaybood een, cilmigan sharciga ah oo culumtan islaamka oo kitaabka iyo sunnada ugu horeeyaan iyo culumtan loo yaqaan alculuum altajriibiya iyaduna waa culuum u khuduucaysa in koonka la fahmo labadaa qayboodba een, sharciga islaamku wuu ka hadlay een, usuul bayna ku leeyihin marka waxaa la rabaa dadka muslimiinta ah inay culumta bartaan mideeda sharciga ah teeda loo yaqaano tajriibiga dhammaan inay bartaan weliba sunanta ilaahay subxaana wa tacaala oo koonka ay ka faa'iidaystaan Een, hadda waxaana ku jirnaa waa cilmi musaabaqadu waa nooc ka mid ah waa wasiila min wasaa'ili tacallumi watacliim Ee, nabigeenna sala allahu calayhi wasalam ayaa musaabaqo qabtay oo saxaabada su-aal weydiiyey oo qaabku haba ka duwanaa qaabkeena laakiin nebigu asxaabada su-aal buu weydiin jiray wayna ka jawaabi jireen marka waxaa la rabaa insha allahu tacaala qofku inuu waqtiisa ka faa'iidaysto maanta wasaa'isha cilmi way sahlanaatay oo cilmiga aad baa loo sahlay marka qofka muslimka ah inuusan hal daqiiqo dayicinin oo waqtigiisa ka mid ah waqtigiisana u qaybiyo xilli uu waxbaranaayo iyo xilli uu qeyrkiisa waxbarahayo een, ilaahiisna subxana wa tacaala uu ku caabudayo Een, insha allahu tacaala alle waxaan ka rajaynaynaa muslimiinta inuu ilaahay waafajiyo in la dagaalamaan jahliga iyo umminimada gaar ahaan annaga hadda mujtamacan soomaaliga ah waxaan aad ugu baahannahay ducaadda iyo culummadu inay ka qayb qaataan dadka si looga saari lahaa ummiyada iyo jahliga iyo aqoon la'aanta gaar ahaan dadka ku nool meelaha ka fog xarumaha cilmiga ka baadiyaha ku nool in maaragtay si jamaaciya rixilaad loogu baxo oo dadka jahliga lagala dagaalamo si aqoontooda een, islaamiga ah ay u kaalmaystaan in noloshooda uga faa'iidaystaan marka guud ahaan een, ilaahay subxana wa tacala waxaan ka rajaynaynaa inuu ramadaankan nabad maaragtay noogu dhammeeyo muslimiinta caalamka meela joogaanna ilaahay subxaana wa tacaala uu ka qaado ee, waxay ka cabanayaan ama wixii maaragtay waxay ku dhibaataysan yihiin oo meeshaakisha ah ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta meela joogaanba ilaahay subxaana wa tacaala nabadgelyo iyo barwaaqo ha siiyo waddankeena allah noo xifdiyo wasali allahuma calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalam waa hagaag dhegeystayaal nidaamka tartanka iyo qaabka ay isugu aadi doonaan majmuucaadka koo iyo tobanka ah sanadkan ka qayb qaadanaya barnaamijka tartan aqooneedka andalus ee bisha barakeysan ee ramadaan gadaal ayaan ka sheegi doonaa insha allahu tacaala balse markan si la mid a sidii sanadkii hore guddigu wuxuu soo bandhigayaa dhinacyada ama maxaawiirta ay ka imaanayaan su'aalaha iyo jadwalka rasmiga ah ee habeen kasta su'aalaha mixurka ay ka imaanayaan si majmuucaadku meel gaara ay ugu qortaan waxaan soo dhoweynayaa al ustaad abu ibraahim بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الله سبحانه وتعالى ayaa ku mahadsan ramadaan kale inagu soo gaarhsiiyey amni iyo iimaan iyo caafimaad intaa kadib marka hore waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan dhegaystayaasha iyo tartamayaasha ku kala sugan wilaayaadka iyo dadka khadka nagala socda intaba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddii aanu galo su-aasha jawaabteeda sida aad ka warhayso bashiirow sannadkii hore habeenkan oo kale waxaan tartamayaasha u baahinay maxaawirta ama dhinacyada ay ka imaanayaan su-aaluhu taasoo u fududaysay in ay isku diyaariyaan tartanka oo si fiican ay u diyaargaroobaan sidaasoo kale sanadkanna waxaan halkan ka akhrin doonaa dhinacyada ay su-aaluhu ka imanayaan iyo weliba jadwalka oo dhammaystiran haddii aan ku horeeyo maxaawirta ay ka imanayaan su-aaluhu oo ah koob iyo toban mexwar waxay ahaan doonaan insha allahu tacaala sidan soo socota alqur'aanu wa culuumuhu alxadiidu wa culuumuhu alcaqiidatu walfiraq alsiiratu alnabawiya altaariikhu alislaami almaktabatu walculamaa alfiqhu wa usuuluhu alluga alcarabiya aljihaad almucaasir aljuquraafiya alculuum altajriibiya intaasi waa si guud haddii aan sii faahfaahiyo jadwalka habeen kasta labada maado ee lagu tartamayo waxay noqon doonaan san soo socota habeenka koowaad su-aaluhu waxay ka iman doonaan alqur'aanu wa culuumuhu iyo alxadiidu wa culuumuhu majmuucada ugu horreysa ayaa qaadan doonta labadaas habeenka labaadna alcaqiidatu waalfiraq iyo alsiiratu annabawiya habeenka saddexaadna altaariikh alislaami iyo almaktabatu waalculamaa habeenka afaraad waxaa lagu tartami doonaa oo su-aaluhu ay ka iman doonaan alfiqhu wa usuuluhu iyo alluga alcarabiya habeenka shanaadna waxaa lagu tartami doonaa oo su-aaluhu ay ka iman doonaan aljihaadu almucaasir iyo aljuquraafiya habeenka lixaad waxaa soo laaban doona alqur'aan wa culuumuhu iyo alxadiidu wa culuumuhu sidii ay iskugu xigeen habeenka toddobaadna alcaqiidatu waalfiraq iyo alsiiratu annabawiya habeenka sideedaadna altaariikhu alislaami iyo almaktabatu waalculamaa habeenka sagaalaad alfiqhu wa usuuluhu iyo alluga alcarabiya habeenka tobanaad aljihaadu almucaasir iyo aljuquraafiya habeenka koob iyo tobanaad waxay su-aaluhu ka iman doonaan alqur'aanu wa culuumuhu iyo alxadiidu wa culuumuhu habeenka labiyo tobanaad waxaa lagu tartami doonaa oo su-aaluhu ay ka iman doonaan alluga alcarabiya iyo aljihaadu almucaasir habeenka toban iyo saddexaad waxay ka iman doonaan altaariikhu alislaami iyo almaktabatu waalculamaa habeenka toban iyo afaraad alqur'aanu wa culuumuhu iyo alxadiidu wa culuumuhu habeenka toban iyo shanaad waxaa lagu tartami doonaa alculuum altajriibiya iyo alluga alcarabiya habeenka toban iyo lixaad waxaa lagu tartami doonaa alculuum altajriibiya iyo altaariikhu alislaami habeenka toban iyo toddobaad waxaa lagu tartami doonaa alculuum altajriibiya iyo aljihaad almucaasir habeenka ugu dambaysa oo ah habeenka sideed iyo tobanaad alculuum altajriibiya iyo almaktabatu waalculamaa waxaan filayaa in tartamayaasha iyo dhegaystayaashuba ay meel ku qorteen jadwalkaasi waana siddeed iyo toban habeen oo xiriir ah oo habeen dambe ka bilaabanaya insha allahu tacaala waa hagaag dhegaystayaal markan waxaan aadi doonnaa dhinacii soo dhoweynta tartamayaasha wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya iyo kelimaadkooda ugu horeyna kelimadda ugu horreysa waxaan siinayaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee mudug بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين أما بعد عملا بقول الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد نشكر الله عز جاهه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره أن حبب إلينا العلم والجهاد في سبيله وأن رزقنا باتباع الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه ومن تمام شكره أن نشكر لأهل الفضل فضلهم وجهودهم وأن نعرف لهم حقهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس فنشكر لجنة المسابقة الذين هيجوا حماس المجتمع بعدما عرفوا أن الحماسة وقود الإنسان ورفعوا وعي الأمة وثقافتها وجزاكم الله خير الجزاء وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونقدم تحيتنا وتهنئتنا إلى المتسابقين في جميع الولايات الإسلامية عليكم سلام الله منا مضاعفا إلى أن تغيب الشمس من حيث تطلع ونرجو لكم النجاح والتوفيق في العمل نحن إخوانكم في ولاية مدج الإسلامية نتحفكم تعريفا موجزا لولاية مرج الإسلامية تقع الولاية في الأقاليم الوسطى الصومالية وعاصمتها مدينة جالكعيو وهي من الولايات التي تطل على المحيط الهندي وتحد ولايتي نغال وغلجدوت وتحظى بثروات ثمينة ولله الحمد والمنة كالمواشي والزراعة والثروة السمكية والتجارات الهائلة وتشتهر أيضا بإنتاج كمية هائلة من الملح الصافي وفيها مصنع كبير لتجهيز هذا الملح في قرية حلبي التابعة لمحافظة هوبيو ومن جانب الجهاد والتضحية والكفاح لها صولات وجولات في هذا المجال والحملة الصليبية التي شنها العدو على هذه الولاية قد باء بالفشل بفضل الله وكرمه ثم بأيدي المجاهدين وقبائل الأنصار ومن المعارك التاريخية التي استأصلت شأفتهم وقصمت ظهرهم معركة عاد وملحمة عمارة وغيرهما من الملاحم التي خلد التاريخ ذكرها سنطهر الأرض التي قد غالها جند الظلام وكل جبار عنيد ونقاتل الكفر الذي في أرضنا بأسود حق عزمها عزم شديد ونقيم حكم الله في أرجائها كي نتقي بدمائنا يوم الوعيد وأخيرا نحن مستعدون بحمد الله بمشاركة هذا البرنامج الرائع ونأخذ حظنا حسب القدرة والاستطاعة إن شاء الله تعالى اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وفي الختام نهنئ المسلمين في كل مكان بحلول مناسبة شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فالغنيمة الغنيمة قبل فوات الأوان والمرابحة المرابحة قبل حلول الخسران ونقول لكم أيها المسلمون يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن كم كنت تعرف ممن صام في سلفي من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني اللهم ثبتنا على الإيمان والعمل الصالح وأحينا حياة طيبة وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waa hagaag dhinacii tartamayaasha ayaanu ku guda jirnaa markanna waxaan soo dhoweynayaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee galgaduud الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والحمد لله الذي فضل شهر رمضان المبارك على سائر الشهور وجعله موسما عظيما من مواسم الخيرات فيه يتنافس المؤمنون على الضاعات والبذل والمعروف والحسنات تضاعف فيه الأعمال الصالحات وتقال فيه العثرات الله سبحانه وتعالى ayaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala inaga dhigay dad muslimiin ah nana soo gaarsiiyey bisha ramadaan ee khayrka badneed allah ayaan mahadinaynaa subxaanahu watacaala marka labaad wilaayada islaamiga ee galgaduud ee aan tartankan ku matelayno waxay dhacdaa bartamaha wadanka soomaaliya waxayna ka mid tahay gobolada loo yaqaano ama laysku yidhaahdo al aqaaliimul wisdaa gobolada dhexe wilaayadu waxay deris la tahay islamarkaana ay xuduud wadaagaan wilaayaadka islaamiga qaar ka mid a sida wilaayada islaamiga ee hiiraan iyo wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe kuwaasoo wilaayada xuduud kala leh dhanka koofureed waxaa sidaasoo kale dhanka waqooyi wilaayada xuduud ay kala leedahay islamarkaana ay deris la tahay wilaayada islaamiga ee mudug dhanka bari waxaa wilaayada kala wareega ama mara badda loo yaqaano badweynta hindiya dhanka galbeed waxay wilaayadu xuduudla leedahay gobollada loo yaqaano soomaali galbeed kuwaasoo ah gobollo ku hoos jira gumaysiga gaalada ethoobiya wilaayada islaamiga ee galgaduud waxaa dega qabaa'il ansaara oo garab iyo gaashaan u ah difaaca iyo ku dhaqanka shareecada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay wilaayadu martigelisay macaarig badan oo faasilo ah oo ka mid ah macaarigtii dhacday jihaadkan mucaasirka dhexdiisa haddaan hal iyo laba ka xusno macaarigtaas waxaa ka mid ah macarkada loo yaqaano macarikatu caws weyne taas oo ahayd macariko faasilo ah oo allah subxaanahu wa tacaala uu ku jebiyey xamladii xasan gurguurta uu ku iclaamiyey guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah sidaasoo kale macrakada labaad ee aan sheegi karno waxay tahay macarikada allah subxaanahu wa tacaala nimankii mushrikiinta ah qabuuriyiinta ahaa ee gaalada ethoobiya gadaal ka soo riixaysay uu ku jebiyey xamladoodii taasoo ka dhacday degmada wabxu iyo keyrkoodba wilaayada islaamiga galgaduud waxay ku tiirsan tahay xagga nolol ahaan wax soo saarka sida tacbashada beeraha dhaqashada xoolaha nicmowleyda ah sidaasoo kale waxay wilaayadu soo saartaa een dhagaxa loo yaqaano burjikada cusbada iyo wixii la mid ah wilaayada islaamiga galgaduud ilaahay subxaana wa tacaala fadligii muddo ku dhow labaatan sano waxay hoos harsanaysay ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana wilaayada inteeda badan lagu maamulaa shareecada islaamka marka laga reebo goobo yaroo faraku-tiris ah oo maamulada gaaladu dhisatay ay ku sugan yihiin xaaliyan wilaayadu waxay ku sugan tahay amni istiqraar iyo nabadgelyo iyo harsiga shareecada raxmaanka iyo waqti waxay joogtaa ilaahay subxaana wa tacaala uu jebiyey xamladii oo wilaayada iyo qaybo kale oo ka mida wilaayaadka islaamiga uu ku iclaamiyay xasan gurguurte islamarkaana ayaga duulaan lagu yahay oo lasii baacsanaayo marka saddexaad musaabaqada aan u fadhinno waxaan u aragnaa inay tahay musaabaqa leh ahmiyad weyn islamarkaana faa'iidooyin fara badan ay ugu sugan tahay dadka muslimiinta ah si gaara majmuucaadka tartamaya musaabaqadu waa musaabaqa aqoon-kororsi ah oo cilmi iyo macrifo laga faa'iidayo waa tartan kor loogu qaadayo wacyiga ummadda muslimiinta ah waa tartan kordhinaya maxabada iyo ukhuwada iyo ulfada iyo soo dhowaashada ka dhexaysa wilaayaadka islaamiga ah waa tartan leh xamaasad iyo nashaad iyo firfircooni gaar ah waa tartan ka duwan tartamada ay qabtaan in badan oo ka mid a idaacaadka sida idaacaadka dadka ku tartan siiya cayaaro iyo taariikh aanan ka turjumaynin dadka muslimiinta ah waa tartan dacwi ah oo lagu gudanayo gaarsiinta risaalada nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam waa tartan aan la koobi karin islamarkaana aan faraha lagu tiri karin fawaa'idda iyo waxa dhex yaalla allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi asigoo dadka mu'miniinta ku boorinaya inay u soo tartamaan khayrka iyo nicamta allah uu jannadiisa ku diyaariyey wa fii daalika falyatanaafasil mutanaafisuun musaabaqadaanuna waxay ka mid tahay wasaa-isha looga gol leeyahay in lagu gaaro jannaadka nicamta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku diyaariyey annagoo hanka halkaa ka ambaqaadayna waxaan soo dhoweynaynaa tartanka iyo musaabaqada aan caawa u fadhinno annagoo u diyaarsan in insha allahu tacaala ka qayb galno si fiican ugu soo diyaargarownay una diyaarsan insha allahu tacaala inaan kaalinteenna dhacsanno annagoo allah subxaanahu wa tacaala tala saaranayna waxaan leenahay guud ahaan bahda iclaamka si gaara lajnada tartanka noo daadihinaysa jasaakum allaahu khayran waxaa idiin taalla shaqo culus allah subxaanahu wa tacaala ha idiin fududeeyo waxaan sidaasoo kale soo dhoweynaynaa walaalaheenna aan jecelnahay ee majmuucaadka nala tartamaya ah islamarkaana metelaya guud ahaan wilaayaadka islaamiga ah waxaan leenahay walaalayaal soo dhowaada qalbi furan iyo gacmo furan waxaan idiin rajaynaynaa guul iyo inaad kaalimaha hore gashaan si lamida sida nafteenna ugu rajaynayno maxaa yeelay guushiinnu waa guusheenna guusheennuna waa guushiinna waxaan sidaasoo kale allah subxaana wa tacaala ka rajaynaynaa sidau caawa inoo makaniyey iftitaaxa iyo furitaanka barnaamijka musaabaqada inuu allaahna makaniyo ikhtitaamka iyo gebagabadiisa annagoo amni iyo iimaan iyo fatuuxaad intaan ka ballaaran haysanna waxaan sidaasoo kale allah subxaana wa tacaala ka rajaynaynaa inuu allaahna waafajiyo inaannu ka faa'iidaysanno guud ahaan khayrka iyo maaragta barakada dhex taalla bisha ramadaan iyo allah subxaana wa tacaala inuu naga mid dhigo kuwa uu bishan naarta uga xoray doono waxaan sidaasoo kale allah subxaana wa tacaala ka rajaynaynaa inuu allah subxaana wa tacaala nasrigiisa noo soo dedejiyo guud ahaan caalamul islaami allah subxaana wa tacaala nasri iyo fatuuxaad allah uu siiyo daa'ifaadka mujaahidiinta ee ka dagaalamaya waxaan si gaara aanan hilmaami karin inaan duco iyo tahniyad iyo bogaadin halkan uga dirno walaalaheenna kudayashada mudan ee reer filastiin kuwaas oo sabarkooda iyo sugnaantooda allah subxaanahu wa tacaala uu cibro badan oo uga dhigay dadka muslimiinta ah allahna subxaanahu wa tacaala sabaadkooda iyo sugnaantooda uu ku jebiyey duulaankiisa haayinada iyo cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa ugu daran oo yahuudi ah waxaan leenahay jasaakum allahu khayran shuhadadiina allah subxaanahu wa tacaala ha aqbalo kuwiina dhaawaca allah idin caafiyo habaadkiina iyo sugnaantiina iyo sabarkiina allah idin siyaadiyo allah subxaanahu wa tacaalaana sida toosan ha idin waafajiyo wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa hagaag dhegeystayaal weli barnaamijka ayaad degeysanaysaan furitaanka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan markanna waxa aan siinayaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe إخوتنا في الدين والدم في الولايات الإسلامية وفي كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته سلام عليكم بما صمتم وتجلدتم سلام عليكم بما قدمتم وتجشمتم سلام عليكم بما أشهدتم العالمين أجمعين بأنكم أبدا على الحق المبين لقد حال الحول ودار الزمان دورته ويأبى التاريخ إلا أن يكتب تفاصيل المخاض العسير على طريقته التي عنها لا يحيد لغاية ولادة الفجر الصبوح من رحم الليل المتجهم على بساط من الخراطيش والأنقاض والدماء ويأبى إلا أن يسجل ضجيج جنبات هذه البلاد الموجوعة تحت نير مظالم أعدائها التاريخيين والمعاصرين لقد حال الحول ليكشف العدو الحبشي النصراني عن آخر أوراقه للمستهينين بما لا يستهان والمستخفين بما لا يستخف كي تسدل به الستار على متوالية فصول مسرحية سياسية طالما كان يرعاها كل خيد عند الساس بأن الحبشة باتت جارة شقيقة وديعة ومتسامحة لا مطمع لها في احتلال هذه الأرض وما قدر فيها ويكأنه لا ينتهي المجرمون بغير بواتر من هم لله مستسلمون إن كنت لا تدري فتلك مصيبة أو كنت تدري فالمصيبة أعظم حال الحول لتبلغ الممارسات والأفاعيل المزرية أقصى ما يمكن أن تبلغه من بيع وشراء في كل شيء من أرض وبحر ونخوة وفتاوى ورقاب حية حالمة بالخروج من تحت قبضة مصاصي دمائها وأخرى ميتة منتشلة من أجداثها تبكي شواهدها المتساقطة عليها لما ألم بها من الضعة والهوان حتى غدا الديدن الطاغي على المشهد بع كل شيء يمتلئ جيبك عملات من كل شيء بع حتى لا يبقى للبلاد أي شيء فتكون أشياؤك دوما شيئا إلى شيء وأشياء من تحتك من الشعب المحروم شيئا بغير شيء حال الحول على جبهات المعارك في مناطق ما وراء النهر أيكة العز الأنوف ومستقر المهالك والحتوف ولا تزال ألويتها في حومة الهيجاء بعون الله غلابة كرارة أما الأعداء فتنتعل الغبراء هيابة فرارة يستبسل الجند فيها كميا أبيا وفيا باسلا بطيء البراح يضحي بالأبدان والأرواح أسوة بالمثنى وابن الرواح لم يخلع عنه رداء الحرب يجهز على الجرحى وينجز على القتلى حتى يعود الأمر كل الأمر لمستوجبه ويعود الحق كل الحق لمستحقه ويرجع السؤدد كل السؤدد إلى نصابه الأبدي العتيد وإن ذلك لأمر لزام لا يحتمله إلا أخو شكيمة وأصحاب الشكيمة ما أصحاب الشكيمة الصابرون الصابرون على المنهاج ثابتون وبالرايات زاحفون وللكفر ماحقون أولئك إن شاء الله غالبون معشر ذوي التقاه ها نحن أولئك رأينا كيف بعثر الله مخططات قال من كان وراءها بلسان حال ومقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا فأتى أمر الله لتكون أثرا بعد عين وما أخرجوا من خنادقهم وصياصيهم غزا إلا ليقطع الله طرفا منهم أو يكبتهم فينقلبوا خائبين وما وجدوا في كل محاولاتهم إلا الغلظة والشدة والقرح والمعرة والمجابهة المفجعة ذلك بأنهم كانوا يسعون في خراب بقاع آمنة بشرع الله وصرحت مدوية لا للديمقراطية نعم للحنيفية فأخزى الله مساعي القوم الظالمين فاليوم بفضل الله الوضع مدروس والدين محروس وعلم الكفر منكوس وأمله بعون الله مقطوع وميؤوس لا علينا هو الله يجعل للمؤمنين على الباغين سبيلا إذ خاصموكم فخصمتموهم ونابذوكم فنبذتموهم وحاشروكم فحشرتموهم وما برح اليوم يغشيهم صدمة الإحباط وصعقة الخيبة ليبيض ليلهم كابوس كابول وهي للمؤمنين بارقة المأمول ولا يستبعده إلا ذو عتهم مخبول فها هو موسم جني الجهود دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى لم يعبأ بمن تخلى وبخل واستغنى أو أعطى قليلا فأكدى وذلك لأنه بسم الله كان مجراه وبحفظ الله كان مرساه وميقات الله كان مثواه فلنستقبله بقوة عزائمنا وجزيل عطائنا ونقاء إخلاصنا حيث لا يأتي الخلاص إلا بعد الاستخلاص فلنتحرى الإخلاص وتلك سنة الله ليس منها مناص وأخيرا نقول للمجاهدين الصبر الصبر فإن لكم موعدين يوم تلقون ربكم بشهادتكم أو يوم تذلون عدو الإسلام بالفتح الذي سيفتحه الله عليكم ولو كان النصر جاريا على الاستراتيجيات الحربية المحكمة التخطيط المبرمة التنسيق لما قام للإسلام فيما مضى من الأيام راية خفاقة أو قيادة قوامة أو فيالق جوالة صوالة كونوا كالجبال شموخا ورسوخا وكالغيث ندى وجودا وكالضياغم صولة وزئيرا ولا تذرن يتثلم سلاحاكما اللذان تقلدتموهما مذ يوم قيضتم لحراسة أمر دينكم ودنياكم سلاح الرجاء والدعاء وسلاح نهنهة الأعداء فلا تنفس العدو الصعداء رابضوا وما رباطكم إلا بالله واحتسبوا إن أجركم إلا على الله فإما إلى دار السعادة بالشهادة أو إلى عز الكرامة والريادة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إخوانكم في ولاية شبيل الوسطى الإسلامية barnaamijku waa furitaanka tartan aqooneedka andalus bisha barakeysan ee ramadaan oo sanadkan ay ku tartamayaan koo iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya kuwaas oo kale ah banaadir jubbada hoose shabeellada hoose bakool mudug hiiraan baay gedo galgaduud shabeellada dhexe iyo wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe markan waxaan soo dhoweynayaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee banaadir بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين أما بعد أولا الله سبحانه وتعالى أيان كم هذنيناه الله نسوغر سيئي na soo haleeshiiyey bisha barakaysan ee ramadaan waxaynu weydiisanaynaa rabbi subxaanahu wa tacaalaa inuuna waafajiyo soonka iyo qiyaamka iyo qiraa'ada iyo jamiicu taacaat ee bishan barakaysan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuuna waafajiyo nagana aqbalo acmaasha saalixada ah ayaynu ilaahay ka rajaynaynaa bacda xamdilaahi subxaanahu wa tacaala waxaan u mahad celinaynaa howlwadeennada idaacatu andalus alislaamiya waa idaacad ka shaqaynaysa faafinta wacyiga islaamiga ah kuna faafinayso mujtamaca islaamiga dhexdooda waxay ka qayb qaadanaysaa jihaadka lagula jiro acdaada islaamka waxay kor u qaadaysaa mustawaha cilmi iyo thaqaafi ee ummadda muslimka ah guud ahaan gaar ahaan ummadda ku dhaqan wilaayaadka islaamiga waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wabaaraka allahu fii juhuudikum mahuubadiina iyo ajirkiina ilaahay subxaanahu wa tacaala ha badiyo amhaashiinana ilaahay subxaanahu wa tacaala haynoo badiyo ama almusaabaqa alramadaaniya aw albarnaamij alramadaani musaabaqadaas ramadaaniga ah ee idaacadda andalus alislaamiya ay qabanayso sanad kasta bisha ramadaan ee barakaysan waa musaabaqo ahmiyad weyn u leh ummadda muslimka ee soomaaliyeed wa khaasatan bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee shareecada islaamka hoosarsanaya waa musaabaqo mufiid ah min alnaaxiya addiiniya alislaamiya waalcamaliya waalijtimaaciya dhanka diinta iyo dhanka cilmiga iyo camaliga iyo dhanka bulsheed intaba faa'iido wax ku ool ayay u leedahay waa musaabaqo faafinaysa ama lagu faafinaya wacyiga islaamiga ah fii awsaati almujtamac tartanka noocan ah wuxuu xoojinayaa misna adkaynayaa caqiidada loo yaqaano alwalaa'u waalbaraa haadihi almusaabaqa waxay faacidaysaa in ay adkayso ama uu adkaado xidhiirka ka dhaxeeya ama raabitada iimaaniga ka dhaxeeya bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga waxay ku bishaaraynaysaa haadihi almusaabaqa ayna muujinaysaa wacyiga sareeya ee ummaddan wilaayaadka ku dhaqan ay ku tallaabsadeen iyo taqadumka cilmi cilmiga sharciga iyo midka dunyawiga ah ee wilaayaadka islaamiga ay ku tallaabsadeen ayay ku bishaaraynaysaa xaggana muujinaysaa waxay talaalaysaa ama ay abuuraysaa ruuxa aliqaa waalmaxabba waalixtiraam in ay isjeclaadaan ummadda ku dhaqan wilaayaadka islaamiga oo ay is-ixtiraamaan oo ay iswalaashadaan ayay beeraysaa oo ay talaalaysaa welida annagoo haddaan nahay tartamayaasha wilaayatu banaadir alislaamiya waxaan soo dhowaynaynaa tartan aqooneedka idaacatu andalus waannu ku faraxsan nahay inaan mushaarakayno tartan aqooneedkani waxaan aad ugu faraxsan nahay oo aan aad u soo dhowaynaynaa inaan la tartanno wilaayaadka islaamiga ee tamkiinka ka jira annagoo ah tartamayaal ama wilaayo dibajoog ah waxaan rajaynaynaa waan allah subxaanahu wa tacaala ka rajaynaynaa annagoo kaalmaysanayna rabbi waxdah inaan kaalinteenna dhacsanno oo aqoonteennana aan muujinno inta ilaahay subxaanahu wa tacaalana karsiiyo waxaan leenahay allah subxaanahu wa tacaala juhuudda idaacatu andalus iyo howlwadeennadeeda ilaahay ha barakeeyo ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha u yeelo tartankan aqoon isweydaarsiga ah raggii u soo fekeray maskaxdooda u soo shiilay soo dhalaaliyey ilaahay subxaanahu wa tacaala maskaxdooda ha ilaaliyo ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaanka xasanaadka ha u yeelo waxaan leenahay idaacatu andalusin afaaratu majdina adaa'at lana fii kulli leylin wa mudlimi musaabaqatan fi lcilmi khayra baraamijin masaa'iluhu tulqaa calaa kulli muslimi wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waa hagaag dhegaystayaal qaybihii kalimaadka ayaan weli ku guda jirnaa markan waxaan siinayaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaah huma asalaatu wassalaamu calaa rasuuliillaah sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam annagoo ah majmuucada u tartamaysa wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose marka ugu horrayso waxaan salaan ay haraysay maxabe iyo naxariis aan u diraynaa muslimiinta dhammaan gaar ahaan mujaahidiinta ka dagaalamo bariga afrika waxaan soo dhowaynaynaa qof walba oo muslim ah oo uu gaaraya maqalkeenna si gaar ah bahda idaacadda andalus oo noo qabatay tartankan iyo guddiga garsoorka waxaan leenahay si qalbi furan kusoo dhowaada waxaa kaloo aanan hilmaamaynin walaalaha kale ee tartanka nagula jira iyagana soo dhowaada ayaan leenahay balse maskaxdu waxay tabaysaa in aan iyagana sheegno taageerayaasha wilaayada waxaan leenahay maskaxda kama baxdaane ha moogaanina inaad noqotaan garab iyo gaashaan kuna soo dhowaada dad idin jecel oo idinku faana intaas kadib waxaan aad ugu faraxsannahay allah inuu nabad iyo islaamnimo iyo harashada hooska shareecada islaamka inagu gaarsiiyey bilashada bisha barakaysan ee ramadaan kun afar boqol afartan iyo lixda taasoo ay wada sugayeen qof walba oo muslim ah waxaan allah weydiisanaynaa inuuna haleeshiiyo ka faa'iidaysiga bisha barakaysan ee ramadaan inagana aqbalo acmaasheena waxaan si kooban insha allah uga hadlaynaa warbixin ku saabsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose wilaayadu waxa ay ka mid tahay gobolada dhaca koonfurta soomaaliya wuxuuna allah ku galadaystay bulsho jecelku dhaqanka diinta necab dulmiga rabo cadaaladda iyo dhul baaxad leh oo hodan ku ah khayraadka kala duwan sida beeraha xoolaha iyo wixii la mid ah waxaana maro webiga shabeelle si wanaagsan ayayna uga faa'iidaystaan dadweynaha ku nool wilaayada sidoo kale wuxuu allah ku galladaystay khayraadka badda waxayna leedahay wilaayadu dekada macmal ah sidoo kale waxay wilaayadu xuduud la leedahay gobolada dhaca koonfurta soomaaliya sida wilaayada banaadir oo ah caasimadda wilaayada hiiraan wilaayada shabeellada dhexe wilaayada baay wilaayada bakool wilaayada jubbada dhexe waxaa xusuus mudan oo aan la hilmaami karin in la xuso sidii ay uga hortageen gumaysigii talyaaniga ee kusoo duulay ummadda soomaaliyeed diinteeda dadkeeda iyo dalkeedaba waxyaabaha mudan in la sheego waxaa ka mid ah inay ahayd wilaayadii koowaad ee lagu bilaabay dabargoynta xerooyinka gaalada sida dagaalkii leego oo loogu arguday cirdiga nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam kaasoo dhacay bisha barakaysan ee ramadaan intaas kadib markaynu eegno sida aan u aragno tartanka ramadaaniga ee ay qabato idaacadda islaamiga ee al andalus waa tartan qiime iyo qaayo leh oo aad bulshada muhiim uga ah waa tartan wato xiise iyo hilow ay u qabaan dadweynaha ku nool wilaayaadka iyo qaarijkiisaba waa tartan ay wada sugaan wilaayaadku ayna usii diyaar garoobaan wuxuuna samaynayaa marba marka ka dambaysa horumar aada u wacan haddaan isku dayno inaan soo koobno waxyaabaha laga faa'iido tartan aqooneedka waxaa ka mid ah aqoon diimeed aqoon thaqaafo guud aqoon ka turjumaysa dhaqankeena wanaagsan aqoon taabanaysa waaqica guud ee ay ku nool yihiin muslimiinta waxaan halkan ka bogaadinaynaa shirkii ay qabteen hoggaanka xarakada iyo maktabka siyaasaadka iyo wilaayaadka waxaan leenahay ka wilaaye ahaan wixii ka soo baxay shirkaasi oo go-aano ah madaxa ayay noo saaran yihiin waana taabogelinaynaa insha allah sidoo kale waxaan ummadda muslimiinta soomaaliyeed ugu tahniyeynaynaa istishaadka alwaalid sheekh maxamed mire oo ahaa waaliga wilaayaadka islaamiga laguna xasuustay inuu u sameeyey wilaayaadka horumar aad u wanaagsan oo dhinac walba taabanayo waxaan leenahay gaalada waxaad ogaataan inuu helay wixii uu ku taamayay intuu noolaa annagana aan ku faraxsannahay inuu shahiiday uusan ku dhiman gurigiisa qaala tacaala walaa taxsabanna aladiina qutiluu fii sabiili illahi amwaata bal axyaaun cinda rabbihim yursaquun farixiina bima aataahum allahu min fadlih wayastabshiruuna biladiina lam yalxaquu bihim min khalfihim alaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun yastabshiruuna binicmati min allahi wafadlin waana allaha laa yudiicu ajra almu'miniin tan kale sida lala socdo waxaad og tihiin in uu garguurta ku dhawaaqay guluf colaadeed uuna yidhi waan soo afjaraynaa al-shabaab balse sidaa aragtaan hadda waxaa ka dhacaya gobolada dhexe waxay ku noqotay dhabarjab heer uu afkii gabay juuqda waxaan leenahay garguurtow hadashayee makuu hirgalay hamisayee makuu hagaagtay hankaagu wuu gaaban yahaye horaad u habowdee u hoorso gacmaha gaalada hubaal waxaa ah inaad hoogaysee waxaa muuqda ifafaalo guul ah gaaladuna way jabtay waxaan leenahay walaalaha ku jira xabsiyada kuna taamayo in lasoo xureeyo waxaan leenahay sabra mar dhow waxay ka kici doontaa xabaddu meeluusan filaynin garguurte ee ducada afka ku haya annaguna maskaxda ayaan idinku haynaa mar kasto tadaaxakana alayaamu binnasri waalhanaa wayumsi alcaduwu fi lhazaa'imi baakiya faqad awcada almaqluubu garguurte annahu yuziilu aljihaada wannatiijatu haa hiya fabilamsi axkamna alkhinaaqa cala alcida biardi janaay cabdalle qad kaana daamiya taraknaa bicawni illahi tisciina juthatan tanuushu sibaaca jismu man kaana caadiya wamin qablu kaana alqaswu fi galcad waqad sakabnaa rihaanan kaana lilqawmi qaaliya wafiiye ducaato ahlaka allahu jundahum wacagjartanaxa idbuhaa kaana caatiya yasooman وبردار وحواد لي مشاهد وفي عيل بعض أيضا والسنجون تاليا هلو لقاب ثم في دار النعمة نكأنا بمغدش جراح الأعادية وفي غايب من قبل هانت نفوسهم سبيد هناك قد بكته البواكية محاس وجللقس وهلقا تفجرت بل دوين أصبناها بأم الدواهية ضربنا بموجات على كل ثكنة تفشى بها القتل الشنيع توليا قتلنا مرارا نفرا من قيادات جيشهم حسن طور لاقى حتفه متعاليا وأمثاله ذاقوا الحمام بسيفنا قناة الكتائب أظهرت للعلانية waxaan u dardaarmaynaa guddiga iyo tartamayaasha iyo dhegaystayaasha allah inaan ka wada cabsanno kana faa'iidaysano bisha barakaysan ee ramadaan taasoo caawa inoo bilatay maadaama aynu galnay bisha barakaysan ee ramadaan waxaan dhammaan muslimiinta u dardaarmaynaa inaan u ducayno walaalaha mujaahidiinta ah ee ku jiro hardanka la dirirka shareecadiidka meel kasta oo ay joogaan sidoo kale falastiin inaan u ducayno ayadana waxaa kaloo naga mudan inaan mar walba u ducayno walaalaha ku xiran xabsiyada cadowga inuu allah ka soo daayo gebagabadii waxaan u mahad celinaynaa awalan allah subxaanahu wa tacaala waxaan kaloo u mahad celinaynaa guddiga tartan aqooneedka ramadaaniga iyo dhammaan bahda idaacadda andalus xarumaheeda kala duwan waxaan leenahay wada dadaalka aad wadaan iyo fidinta diinta xaqiiqadana bannaanka keena waxaan kaloo u mahad celinaynaa dhammaan majmuucaadka u tartamaya wilaayaadka islaamiga ah waxaan ugu tahniyeynaynaa ka qaybgalka tartanka bisha barakaysan ee ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix iyo in ay dadaalkooda muujiyaan intaas kadib waxaan si gaara ugu mahad celinaynaa annagoo ah majmuucada u tartamaysa wilaayada islaamiga ee shabeellada hoose dhammaan cid waliba oo nagala qayb qaadatay tartankii sanadkii hore ee kun afar boqol afartan iyo shan iyo cid walba oo noo rajeysay guul waxaan leenahay waa kuwan majmuucadiinii way soo laabatay ee isku noqda garab iyo wehel dadaalkana badiya allahna kaalmaysta oo isku xira si uu noo haleeshiyo guusha waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sala allah wasalam wabaarik calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi
waa hagaag dhegaystayaal weli kelimaadkii ay jeediyeen majmuucaadka ayaan ku guda jirnaa markan waxaaan soo dhoweynayaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ina alxamda lilaahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina wasayi'aati acmaalina man yahdihi illaahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah waasalaatu waasalaamu cala almabcuuthi raxmata lilcaalamiin wabacd ugu horeyn waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala oo na siiyey nimcooyin fara badan noona suuro geliyey in aan soo gaarno bisha barakaysan ee ramadaan haddii aan nahay tartamayaasha wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe si kooban haddii aan uga hadalno wilaayada jubbada dhexe jubbada dhexe waa gobol ka mid ah gobollada dhaca koonfurta soomaaliya wilaayadu waxa ay xuduud la leedahay gobollada gedo baay shabeellada hoose jubbada hoose iyo badweynta hindiya jubbada dhexe waxa ay ka kooban tahay ilaa iyo afar degmo oo kale ah bu'aale oo ah magaalo madaxda gobolka jilib saakow iyo salagle wilaayada jubbada dhexe waxa ay ka mid tahay wilaayaadka uu allaah ku manadeystay khayraadka noocyadooda kala duwan ee bed iyo berriba leh waxaana mara dhammaan degmooyinkeeda webiga jubba annagoo ah tartamayaasha ku matalaya wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe tartan aqooneedka idaacadda islaamiga ah ee al andalus sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga waxaan halkan uga mahad celinaynaa idaacadda islaamiga ah ee al andalus si gaar ah guddiga tartan aqooneedka waxaana leenahay waad ku mahadsan tihiin dhiirigelinta aad ummadda ku dhiirigelinaysiin waxbarashada faafinta cilmiga iyo kobcinta garaadka ummadda juhdigiinnana allaha idinka abaalmariyo tartanku sannadkan wuxuu ku soo aaday iyada oo allaah uu ku jebiyey yahuudda duulaanka gardarada ah ee ay ku soo qaadeen magaalada khaza ee dhulka barakaysan ee falastiin sidoo kale tartankan wuxuu ku soo beegmay xilli uu allaah guulo badan siiyey mujaahidiinta bariga afrika ee loolanka adag ee jihaadiga ah kula jira isbahaysiga caalamiga ah ee kusoo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka annagu haddii aan nahay tartamayaasha wilaayada jubbada dhexe waxaa sharaf weyn inoo ah in aan ka qayb qaadanno tartan aqooneedka majmuucaadka kale ee wilaayaadka islaamiga ah ku matalayo tartankana waxaan leenahay walaalayaal maadaama aan ku jirno bisha barakaysan ee ramadaan oo ka mid ah waqtiyada la xoojiyo walaaltinimada islaamiga ah aan ku dadaalna in uu tartankeennu noqdo mid xoojiyo midnimadeenna dadaalkeennana aan muujinno niyaddana aan ku hayno in guusha ugu weyn ay tahay in aan ka wada qayb qaadanno tartanka ummaddeennana aan ku kordhinno aqoon iyo horumar majmuucada guusha tartanka uu allaah siiyo waa kooxdeenna oo dhammaanteen ayay guushu inoo soo hoyatay ugu dambayn waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa dhammaan taageerayaasheenna ku sugan wilaayada jubbada dhexe iyo dhammaan wilaayaadka islaamiga ah ee kale waxaana leenahay waad ku mahadsantihiin taageeradiinna isgarabtaaggiinna dadaalkiinna iyo soo jeedkiinna waxaan idiin ballan qaadaynaa in aan ku dadaali doonno sidii aan guul idinkugu soo hoyn lahayn waxaan allaah ka rajaynaynaa annaga iyo adinka iyo dhammaan ummadda muslimka ah in uu noo naxariisto acmaasha bisha barakaysanna uu naga aqbalo naguna daro addoommaha uu naarta ka xoreeyo waxaan allaah u weydiinaynaa dhammaan muslimiinta meel weliba oo ay joogaan in uu u gargaaro kana dulqaado cadowga fahansiiyona dhagaraha uu la maagan yahay allaahumma abrim liummatii amra rushd waa hagaag dhegaystayaal markan waxaan soo dhoweynayaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee bakool alxamdu lilaahi wakafaa waalsalaatu waasalaamu calaa rasuulihi almustafaa wacalaa aalihi wasaxbihi waataabiciina ajmaciin yaquulu tabaaraka wa tacaala waama binicmati rabbika faxadith wayaquulu sala allahu calayhi wasalam man laa yashkuri innaasa laa yashkuri illaah waqaala tabaaraka wa tacaala fi kitaabihi alcaziiz يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد أولا نحمد الله سبحانه ونشكره على نعمه الظاهرة والباطنة الذي بنعمته تتم الصالحات ورحمته وسعت كل شيء من الكائنات ووفقنا بسلوك طريقه بفضله ورحمته وأنعم علينا بنعمة الجهاد وبركات فتوحاته وأمنه ونثني عليه الخير كله ونتوكل عليه في كل أمورنا الدينية والدنيوية وهو ناصرنا على أعدائنا لا ناصر لنا ولا معين إلا هو وهو البر الرحيم والودود الحليم بعباده المؤمنين الصالحين فنعم المولى ونعم النصير ولقد نصرنا على أعدائنا ما لا نحصي ولا نعد فمن الأماكن التي نصرنا على أعدائنا هذه الضربات التنكيلية الأخيرة التي وقعت في ولاية شبيل الوسطى دار النعمة والكوثر وعيل علي أحمد وعيل فول وغيرها كإغارة بلعد وتفجير السيارة المدرعة في يوم الخميس قرب مدينة هدر في ولاية بكرة الإسلامية والتي أصيب فيها أكثر من عشرين قتلا وجرحا بتضحية المجاهدين بتضحية المجاهدين الصادقين في إيمانهم كما وصفهم الله تبارك وتعالى في كتابه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وبعد حمد الله وشكره نشكر المجاهدين قادة وجنودا بجميع مكاتبهم من الانغماسيين والاستشهاديين والإعلاميين والمرابطين وغيرهم يقدمهم أميرنا وقائدنا وشيخنا أبو عبيدة أحمد عمر بما قاموا من حراسة الدين والدنيا والأراضي وحفظ الأموال والأعراض فسكان الولايات يستريحون على فرشهم في أمن وأمان بفضل الله وهم يفكرون بوضع الخطط في الليل بنيل عدوهم فرسان بالنهار ولا يلفتون وجوههم إذا لاقوا عدوهم والله لا نستطيع أن نعبر ما في قلوبنا من التهنئة والتبشير كما نهنئ جميع المسلمين بالنصر العميم والفتح العظيم الذي امتن الله به على جنوده في افغانستان وكما نستبشر ونبشر المؤمنين بانتصار اخواننا في ارض فلسطين ارض مسجد الانبياء والمرسلين مسرى نبينا امام المرسلين على اليهود الصهاينه وحلفائها الظالمين ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وايضا نرحب المؤتمر التشاوري الاخير الذي شارك فيه مكتب السياسة والولايات والقادة العليا والأعيان من حركة الشباب المجاهدين والبيان الذي صدر منهم جزاكم الله خيرا على سعيكم للدين والأمة ولنترك بتهنئة الله وتبشيره لهم إذا توفاهم الله تبارك وتعالى على هذا العمل يقول تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين نرجو الله سبحانه وتعالى أن يبلغهم تلك المنازل منازل الشهداء وبعد هذا نلتفت إلى شهر رمضان المبارك اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان أيها المسلمون نحن في بداية الشهر المبارك شهر القرآن والجهاد وشهر القيام والصدقة والرشاد فكونوا عباد الله مستفيدين من هذا الشهر المبارك بالصلاة والصدقة وقراءة القرآن والجهاد في سبيل الله تعالى إنه شهر تفتح فيه أبواب السماء والجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتسفد المردة الشياطين ويعتق الله تبارك وتعالى فيه ما شاء من عباده من النيران وفيه ليلة خير من عبادة ألف شهر من غيره من الشهور ويضعف فيه الأجور وتكفل الله تبارك وتعالى جائزة الصائم حيث قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به فما ظنكم أيها المسلمون فماذا تظنون أنه يعطيكم إذا كان المجزي رب العالمين لا تكن أيها المسلم مغرورا بالشهوات النفسية ولا يغرنك بالله الغرور الدنيا قليل وراحتها تنقطع سريعا وعمرك قصير وحياة الآخرة لا نهاية لها فكن على حذر وحاسب نفسك قبل أن تحاسب وهذا الشهر منحة الله منحها لعباده المتقين وهذا الشهر منحة الله منحه لعباده المؤمنين وصدقة منه حيث جعل فيه ليلة خيرا من ألف شهر والله من حرم هذا فقد حرم الخير فلنتق الله أيها المسلمون على كل حال وفي كل وقت وخاصة في هذا الشهر المبارك وأخيرا اللجنة المتسابقة لولاية بكولا الإسلامية مستعدة إن شاء الله أن تأخذ دورها من المسابقة الرمضانية التي أعلنت إذاعة الأندلس التي أعلنتها إذاعة الأندلس وتقابلها بقلوب منشرحة وأذن واعية ووجوه ناشطة نرجو من الله نجاحا إن شاء الله اللهم اجعلنا من الغانمين الخيرات واجعلنا من الفائزين في الدارين واجعلنا هداة مهتدين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم أيدهم بروح القدس اللهم سدد رأيهم ورميهم اللهم انصرهم نصرا مؤزرا اللهم زلزل أقدام الكافرين اللهم زلزل أقدام الكافرين والمرتدين اللهم اقذف الرعب في قلوبهم اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم اللهم أخرجهم من بلادنا وجميع بلاد المسلمين خائبين مدبرين اللهم اجعل ما بأيديهم غنيمة للمجاهدين اللهم اشدد وطأتك عليهم اللهم اشدد وطأتك عليهم اللهم انصرنا على القوم الكافرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين waa hagaag dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan kelmaddii soo dhoweynta ay jeediyeen majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee hiiraan الحمد لله الواسع الحكم والعزة والكرم منعم النعم ومزحزح النغم أنزل القرآن في رمضان على ابن عدنان سلى وسلم عليه الرحمن وعلى آله ما اختلف الجديدان وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار مكور الليل على النهار واشهد ان محمدا رسول الله المختار الضحوك القتال المغوار اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها المسلمون في كل مكان وخاصه في الولايات الاسلاميه الابيه ها نحن اخوانكم في ولايه هيران الاسلاميه فولايتنا لها نصيب الاسد في الدفاع عن شريعه الرحمن وافشال مخططات العدو فخير شاهد ما وقع في الاونه الاخيره من انتصارات جسيمه وفتوحات عظيمه التي تحققت على ايدي عباد الله المجاهدين الافاضل كانتصارهم ببيريبل التي لقنوا الاعداء فيها دروسا لن ينسوها ابدا حتى فروا عن ساحات الوغى يجرون اذيال الهزيمه والفشل قال الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر ومن منن الله علينا معركة أبوري التي أفشل فيها المرتزقة الأوباش وعوانهم السحرة الأنجاس وما أدراك ما حل بهم من عقاب ودمار قال الله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون والجدير بالذكر أن قبائل الأنصار في ولاية هيران الإسلامية قاموا كقومة رجل واحد مع المجاهدين بالمال والنفس وارسال كوكبه من شبانهم الى الاعداد في سبيل الله كي يدافعوا عن شريعه الرحمن وكذا نهنئ على البشائر والفتوحات التي حدثت في ولايه الشبل الوسطى على ايدي المجاهدين البواسل نقول لهم لله دركم وعلى الله اجركم تقبل الله شهداءكم واخلصوا النيه لله وواصلوا جهادكم واجتنبوا العجب والغرور فان الله معكم قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين شباب سن فعل الخيرات فينا وما عرفوا سوى الاسلام دينا رجال ذكرهم لا زال فينا يخلدهم على مر السنين اذا شهدوا الوغى كانوا كماة يدكون المعاقل والحسونا ولم تشهدهم الاقداح يوما وقد ملأوا نواديهم مجونا فما عرفوا الخلاعة في بنات ولا عرفوا التخنث في بنينا ولم يتشدقوا بغسور علم عويس كي يقال مثقفون تقع ولاية هيران الإسلامية في وسط الصومال وهي إحدى الأقاليم الوسطى الثلاثة وهي أيضا من الولايات التي يمر بها نهر شبيل حيث تحدها شمالا أراضي المسلمين المحتلة لإثيوبيا وجنوبا ولايتي شبيل السفلى والوسطى وغربا ولاية بكور الإسلامية وشرقا ولاية قلقدود الأبية لقد من الله على هذه الولاية خيرات كثيرة وثروات هائلة وبصفة خاصة تعتمد اقتصاديا الرعي والزراعة والتجارة فنهنئ أمتنا المسلمة بحلول شهر رمضان المبارك شهر الخيرات والبركات شهر النصر والفتوحات شهر القرآن والصدقة فاقبلوها بجد واجتهاد رمضان يا رضوان حل هل للمشاكل فيه حل هل يطلق المسجون في رمضان يا رضوان هل هل فيه ينتشر السلام فلا ارتياع ولا وجل رمضان يا شهر الفتوح ونصر آبائي الأول أيعود من دنيا المكارم والمفاخر ما أفل رمضان يا خير الشهور ومن به المجد اكتمل بالصوم بالقرآن بالفتح المبين قد استهل أهلا بمقدمك الكريم بخير ضيف قد نزل إنا لفي شوق كما تشتاق للضوء المقل فلأنت سائقنا وهادينا إلى خير العمل أما كلمتنا من جهة المسابقة فنحن مسرورون غاية السرور بالبهجة والسعادة في هذه المسابقة الرائعة التي ستدور رحاها بين الولايات الإسلامية ومستعدون بإذن الله وقوته ونتمنى أن نفوز بالمراتب الأولى كما نتمنى إخواننا خيرا كثيرا وأخيرا نوصي إخواننا المتسابقين والمستمعين والمشاركين ولكل من له دور فيها تقوى الله وإخلاص النية ومراعاة الأخوة وألا تغلب الحماسة على قلوب المشيعين المشجعين المساندين ونوصي أيضا سفاء القلوب عن الحسد والحقد والبغض واعلموا أن هذه المسابقة إنما عقدت لشحذ الهمم والاستفادة بين الإخوة في الولايات الإسلامية ولتنمية العلوم الشرعية والثقافة الإسلامية وإلى هذا القدر نكتفي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa hagaag dhegeystayaal weli kelimaadka aynu ku guda jirnaa goordhow waxaan shaacin doonnaa nidaamka tartanka iyo qaabka ay majmuucaadka isugu aadeen balse markan waxaan kelimadooda soo dhoweynta siinayaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee jubbada hoose alxamdu lilaahi mudabiri alumuur wamukawir adduhuur wamustafa ramadaana calaa saa'iri ashuhuur waasalaatu waasalaamu cala annabiyi almursal khayru man saama watabatal watasaxara faajal waafdara facajal وتصدق فأجزل وقام فترسل وتلا الكلام المنزل ودعا وسأل وثبت حتى وافاه الأجل أحبتي في الله أولا نحييكم في هذه الليلة المباركة تحية مباركة طيبة لها نكهة كالورد فاح مع الصبا وطعم كأعلى ما تمج به الجوارس فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن كمجموعة المتسابقة من ولاية جبة السفلى الإسلامية نهنئ المسلمين عموما والشعب الصومالي المسلم خصوصا بحلول شهر رمضان ونبشرهم بقدوم شهر القرآن تأسيا بحبيبنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت في حديث سلمان رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا أيها الأحبة رمضان موسم كريم وشهر عظيم وهو محطة لزيادة الإيمان واكتساب حسنات وبلوغ أعلى الدرجات وهيأ الله لكم أسباب بلوغها ببشارة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في الصحاح والسنن والجوامع والمصنفات من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين فما أعظم هذه المنة فيا ذوي الهمم العالية والمطالب الرفيعة السامية اغتنموا أوقات شهر رمضان بالجد قبل فواتها واعزموا على هجر البطالات وعلى كل حال فأهلا بشهر الصوم والحسنات والعتق والغفران والبركات والرحمة المهداة من رب الورى للمسلمين فنعم هذا الآتي أسمى شهور العام من بركاته الكبرى وما فيها من النفحات رمضان أهلا يا حبيب قلوبنا يا طيب البسمات والنسمات أحبابي الكرام اسمحوا لنا أن نقدم إليكم وصفا موجزا لجغرافية ولاية جبة السفلى وما فيها من المميزات دعني أرصع درة في تاجها إن الولاية روضة فيحاء فهي الرياض إذا غشاك نسيمها وهي الحياض يعب منها الماء دقت وفاقت بل هي الجوزاء ولاية جبة السفلى الإسلامية هي من أهم الولايات من حيث الموقع الجغرافي وتقع في جنوب الصومال على ساحل المحيط الهندي وتحدها في الغرب الأراضي الصومال المحتلة لدى كينيا وتحدها في الشمال ولاية جبة الوسطى الإسلامية وهي ولاية تتمتع بأراض زراعية خصبة ولها أيضا ثروات اقتصادية أخرى مثل الثروة الحيوانية والسمكية ويمر بها نهر جبل الذي يعتبر الرافد الأول للأراضي الزراعية الممتدة على حافاته حتى مصبه على المحيط الهندي في ضاحية جوبوين كما تتمتع الولاية بأكبر غابة استوائية وأكثر الحيوانات المفترسة يمر بها الخط الاستوائي في منطقة سنغوني قرب مدينة كسمايو وتضم الولاية على سبع محافظات رئيسية منها محافظة كسمايو المحتلة وهي عاصمة الولاية وثالث أكبر المدن الصومالية وهي مدينة ساحلية تاريخية وفيها المرافق العامة مثل مطار كسمايو ومينائها الاستراتيجي وكذلك الجامعات ولها أيضا ميزة خاصة لا تشاركها أي مدينة أخرى وهي أنها استضافت أول معسكر فتح لتدريب المجاهدين بعد سقوط الرجيم وهو معسكر جولوذي الذي أصبح نموذجا تاريخيا للجهاد المعاصر ومفتاحا لسلسلة من المعسكرات التي تتابعت على إثره مثل الدرر المنثورة على طول البلاد وعرضها أعادها الله تعالى للمسلمين ومن مدن الولاية أيضا محافظة جمامع والتي تعتبر مصدر غذاء للمنطقة كلها لما لها من استراتيجية زراعية وبها مشروع مجامبو لزراعة الأرز كما شهدت المدينة أول معركة خاضها المجاهدون بعد سقوط نظام محمد سياد بري في منطقة أراري على نهر جوبا ومن مدنها أيضا محافظة كمسومة ومحافظة أفمذو ومحافظة لوبلي ظهرهم الله من رجس الكفار والمبتدين ومحافظة بدر ومحافظة حجر وغيرها من المناطق الحيوية الأخرى كما أن الولاية كانت معقلا استراتيجيا للجهاد والمجاهدين في مناطق راسكمبوري والتي امتد نفحاته حتى اتصلت بوحدة المجاهدين في الصومال ومن هذه الولاية نرسل تحياتنا العطرة وتهانينا النضرة إلى فرسان إذاعة الأندلس الإسلامية في جميع الولايات ونخص بالذكر لجنة التحكيم في هذه المسابقة الرمضانية فنقول لهم جزاكم الله خيرا على جهودكم المضنية في هذه المسابقة الماتعة والتي استحالت إلى مشروع ثقافي عظيم ينهض بالأمة إلى قمة المعرفة في مختلف العلوم وكذلك نرسل تحياتنا إلى إخواننا المتسابقين في مختلف الولايات الإسلامية فنقول أهلا بكم في رمضان المغفرة والمعرفة وأهلا بكم في مضمار التنافس في الخيرات في مضمار إذاعة أندلس الإسلامية أطال الله بقاءها فينا ما دام النسل والولد ونسأل المولى أن يوفق الجميع على السداد إنه ولي ذلك والقادر عليه وفي الختام اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وختم القول للأبطال مني سلام يا أخي فاصبر وصابر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa hagaag dhegaystayaal markan waxaa kelimadooda siinayaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee baay الحمد لله ذي الفضل والإحسان وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة أبقى لنا الحياة حتى بلغنا شهر رمضان من جديد خلق فقدر ووعد فأنجز وأعطى فأشبع لا نحصي ثناء عليه ك- هو كما أثنى على نفسه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ائتمن فأدى بلغ فأتم نصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه على تعاقب الأزمان أما بعد ها نحن إخوانكم كمجموعة ممثلة لولاية بايا الإسلامية في مشاركة المسابقة الفعالة المثيرة لهمم الأحباب نحو السمو والأسباب وتطوير الذات والآداب المستجلبة حبا ونشاطا وفرحا وائتلافا أما ولاية بايا الإسلامية من الولايات التي تقع جنوب الصومال تحيط ثمانية محافظات وهي تتخطى نحو التقدم والتطور دينا ودنيا عاما تلو الآخر نهنئ الأمة الإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك عام 1446 هجرية مع ما فيه من فتوحات وانتصارات تلوح للمسلمين بصمود الصامدين وصبر الصابرين والواقع خير شاهد يأتي هذا الشهر المبارك وقد صبر إخواننا الفلسطينيون تجاه العدوان الصهيوني الشنيع الذي باء بالفشل وها هي أصبحت مدينة غزة كأن لم تغن بالأمس مع قصورها الطوال وبنيانها الجميل ولكن أهلها أصبحوا رمز الصبر والصمود في هذا الزمان لم يستسلموا لليهود ولم يتمكن لعدوهم من استئصالهم فاعتبروا يا أولي الأبصار كذلك يأتي هذا الشهر المبارك وقد انتصر المجاهدون في شرق إفريقيا على عدوهم المتحازب في أماكن مختلفة حيث اضطر المرتدون إلى الالتجاء بالفرار الحمد لله على ذلك ولم يزل رؤساؤهم المرتدون متنافسين إرضاء لعدونا النصارى الحبشة بتسليم ثروات المسلمين ووضعها في أيدي القوات الطغاة الظلمة برا وبحرا لم ينجو من قت- من قتالهم هذا الأموات فضلا عن الأحياء ونهنئ من هنا الوقائع الأخيرة والغزوات الفعالة التي أرغبت أنوف المرتدين في الولايات الإسلامية وأخص بالشكر في ولايتي شبيل الوسطى وهيران فهنيئا ثم هنيئا للمجاهدين الأوفياء وكوكبة الأفذاذ نسأل الله أن يثبت أقدامنا ويسدد رمينا ويقوي ضعفنا وينصرنا على عدو الإسلام والمسلمين يأتي هذا الشهر المبارك في وقت فشلت حملة المرتدين التي شنوها على الولايات الإسلامية قرابة سنتي ونصف ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أصبحوا يلعن بعضهم بعضا ويكفر بعضهم ببعض ومأواهم بإذن الله جهنم وساءت مصيرا يأتي هذا الشهر المبارك في وقت قد اختار الله من عباده المجاهدين شهداء اختيارا مصداقا لقوله تعالى ويتخذ منكم شهداء منهم القاعد الرحيل القائد الرحيل الشهيد بإذن الله تعالى الشيخ محمد مرع الذي قضى أقصى عمره في الحياة مع الجهاد في سبيل الله وفي كل معركة يختار الله شهداء فنقول لهم تلك دماء الشهداء تقدر من قيادة ورعية تتحرر ولسان حالهم هكذا يتفوه دعني إلى الحور الكواعب أنظر ذي أمتي كم أنجبت من قائد قهر العدو بسيفه يستنصر لا تلتفت يمنا ويسرا يا فتى حتى تنال مرامك بنيلها تتفكر تنجو من الفزع العظيم ومن هول القيامة والذنوب تكفر أنت الفداء أنت الدفاع لديننا فلك الهناء في, في الجنان تتفاخر وأخيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله أكبر الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ugu dambeynna waxaan siinayaa majmuucada tartamayaasha wilaayada islaamiga ee gedo بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله هدي أن هي مجموعة ولاية قدو وحان سلامينا مسلمين تمل أي جوغانبا وخاصة مجاهدين وحان لأن هي إلهي إذن بركة سبحانه وتعالى ربيتان كين أو إلهي سبحانه وتعالى رالي وكيا إلهي إذن ميل مريو هدي أن كهر رينو wilaayada gado juquraafi ahaan haddaa la yidhaahdo waxay ku taallaa koonfur galbeed soomaaliya wamaca daalika haddana waxay daris la tahay walaayaadka xaggooda xagga bariga waxay kala tahay daris baay iyo bakool waqooyina waxay daris kala tahay soomaali galbeed galbeedkana waxay daris kala tahay caraadul muxtalla in f d meesha la yidhaahdo ayay daris kala tahay koonfurkan waxay daris kala tahay jubbal wusta walaayada waxay ka kooban tahay sideed muxaafado waxayna leedahay horumar badan bay leedahay waxay horumar ku leedahay xoolaha ayaa aada ugu badan ilaahay fadligii markii kitaabka ilaahay lagu xukumay gobolka zakadana siday tahay loo qaaday waxaa ka muuqanaya malaamix aad u qiimo badan baa ka muuqanayo malabkii shinnida ayaa aad ugu badnaaday allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wa an low istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maaan qadaqa ilaahay haddii aad u toosnaataan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waddadiis ku toosnaataan roobi dhibicyo waaweyn baan allah subxaanahu wa tacaala idin siinaynaa allah leeyahay subxaanahu wa tacaala dacwada xaggeed waxaa muuqanayo dadka iqbaalkooda inuu aad u fiican yahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabaha kharaafaadka ahaa la isaga tagay dacwadii la qaatay towxiidkii la tadbiiqinaya ayuu maraya qodobka saddexaad haddii aan ka hadalno wuxuu ku saabsan yahay camaliyaadka mubaaraga ah oo maanta caalamka ka socdo jihaadkii allah subxaanahu wa tacaala wuu taabageliyey ilaahina subxaanahu wa tacaala nasri ayuu siiyey wakhaasatan jihaadka ka socda bariga afrika soomaaliya islamarkaa haddana gobolada dhaxa xaggood jihaadka ka socday shabeelle ee alwustaa guulihii mujaahidiin ka soo hoyiyeen waan bogaadinaynaa midka hiiraanna waan bogaadinaynaa waxaan leenahay mujaahidiinta meesha ka dagaal galay kuwoodii shahiiday allah subxaanahu wa tacaala shahaadadaa ka aqbalo kii dhaawac ahayna allah subxaanahu wa tacaala dhaawaciisa ha buskeeyo waxaa xaqiiqadii wax la daari karaa muuqanayo aan la iloobi karin haddii aan jihaadka aan milicsado xaggiisa waxaan leenahay gaalada waxa hor joogo hanad lama yidhahda hogof ayaa la yidhahdaa hogofyadooda hogog baa u qodan lagu halaagaye hogofyadooda hogog bay qoteen lagu halaagaye hanadyadooda weynow ka yeel kuwaan hadafna gaaraynin hanadyadooda weynow ka yeel kuwaan hadal aqoonaynin hantidooda weynow ka yeel tii hadaadulaane waxaa kaloon leenahay meel ay joogto muslimiinta guulaystayaalow kufriga sii giraangiriya gabariye gurbe iyo gurmadow gaala wajabiye garansiiya gaaladu inaan geed qariirnahaaye haddii aan nahay majmuucada gada u tartamaya waxaan u aragnaa musaabaqadan inay tahay arrin aad u qiimo badan ninkii soo bilaabayba ilaahay waxaan leenahay subxaana wa ajirkiisa ha weyneeyo musaabaqo qiimo badan weeye allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wa fii dalika falyatanafas ilmutanaafisuun gaalada inayna mashquulisay ugu tala laakiin walaalihii iclaamka xaqiiqadii ma ayna mashquulin khayrkii way wadaan meel ay tahayba bulshadii kor u soo qaadayaan maskaxdii kor u kubcinayaan waxaa weeye ma ayna mashquulin waa dad saahiriin oo soo joodaan leenahay waxaa weeye xaqiiqadii arrin aad u muhiim ah oo qiimo badanoo lama ilaawaana way taariikhda geli doonta jiilba jiilba la isu sii gudbin doo waxaan leeyahay marka musaabiqiinta ee arrintan wado cibaaday ku sugan yihiin wax khayr badan inay ku sugan yihiin ha u arkeeno hana ku dadaaleeno waxaa kaloon leeyahay dadka guddiga ah oo arrintan u taagan sabro ilaahay ha idin barakeey subxaanahu wa tacaala wax kasto intaad aad wadaan barnaamijkan imaani karo ee aad u soo joodaan oo nooc walba leh ku sabra jazaakum allahu khayran akhiiran waxaan leeyahay musaabaqaadka kale oo mushaarakiinta ah walaayaadka ka socda walaalayaal jazaakum allahu khayran soo dhowaada gacmo furan ku soo dhowaada qalbi fiican ku soo dhowaada inaan idin jecelnahay ku soo dhowaado ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii baan idin jecelnahay soo dhowaada baaraka allahu fiikum wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka tartan aqooneedka andalus ayaan isla soo gaarnay waxa ay dhegaystayaasha iyo tartamayaasha naga sugaan waa nidaamka tartanka sannadkan iyo qaabka loo dhisay majmuucaadka marka hore waxaan soo dhoweynayaa walaalka mucaad mucaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan kariim waalaikum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalka bashiir aad ayaad u mahadsan tahay ugu horeyn allah subxaanahu watacaala ayaan halkan uga mahad celinaynaa oo ina soo gaarsiiyey bishan barakaysan ee ramadaan waxaana allah subxaanahu watacaala ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwo cibaado iyo kheyr kaga faa'iidaysta bishan barakaysan ee ramadaan intaas kadib bashiirow waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan dhegaystayaasheenna meel kasta oo ay joogaan iyo si kasta oo ay noo maqlayaan waxaana leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaana sidoo kale leeyahay ramadaan kariim bashiirow barnaamijkan ku dhowahay waa tahay mucaad tartamayaashii dhegaystayaasha waxay naga sugaan waa nidaamka sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijri aadaad umahadsan tahay walaalka nidaamka tartanka wax badan kagama duunaan doono nidaamkii hore ama nidaamyadii hore aan u soo gudbi jirna dhegaystayaasheenna balse waxaa lagu sameeyey xoogaa yaroo tacdiilin ah bashiirow haddii aan u dulmaro dhegaystayaasheenna nidaamka tartanka sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix iyo sida uu noqonayo nidaamka barnaamijka tartanka sanadkan intiisa badan wuxuu la mid yahay sanadihii hore laakiin waxaa jira isbeddel kooban bashiirow tartanku wuxuu toos u bilaabanayaa ramadaan labadeeda oo ah habeen dambe wuxuuna socon doonaa insha allah siddeed iyo toban habeen labaatanka bishanna waan soo xiri doonaa insha allah nidaamka sanadkan waxaa ka mid ah bashiirow in dhammaan majmuucaadku ay isla dhammaysanayaan tartanka oo aanay jirin majmuuco dhexda ku hari doonta insha allah waxaana lagu kala hari doonaa dhibcaha oo keliya intii isku dhibco noqotana hal kaalin ayay isla geli doonaan insha allah waxaa kale oo nidaamka ku cusub in majmuuco kasta habeenkeeda la weydiin doono ilaa iyo laba su'aalood halka sanadkii hore laga weydiin jiray saddex su'aalood maadaama majmuucaadku sidii hore ay ka bateen waxaa kale oo la soo celiyey nidaamkii ahaa in toban darajo laga jaro majmuucadii keenta dood aan sax ahayn ama ha ka doodo su'aal iyaga laga khalday ama mid majmuuco kale loo saxay waxaana laga jarayaa marka guddiga ay ka dalbadaan in su'aashooda dib loo fiiriyo kadibna waxba loo waayo haddii doodoodu ay sax noqotona wixii laga khalday ayaa loo sixi doonaa insha allah su'aalaha soo hareer mara majmuucaadka guddiga ayaa ka jawaabaya marka la soo gaaro qaybaha dambe ee barnaamijka sidoo kale sannadkan waxaa jiri doona kelmad dhextaal ah ama mudaakhalo ah oo marka barnaamijku kala barmarayo aan soo gelinno insha allah waana tawjiihaad faa'iido u leh dhegaystayaasha tirada badan ee barnaamijka la socda su'aaluhu waxay noogu baxayaan luqadda carabiga qofkana laba jeer ayaa loogu celinayaa kadibna hal daqiiqo iyo bar ayaa la siinayaa oo uu jawaabta ku dhammaystiro sidii aan samaynaba tartanadii hore bashiiro waa tahay mucad waan filayaa in tartamayaasha iyo dhegaystayaasha ay wada garteen nidaamka tartanka sanadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijri mar haddii majmuucaadka sanadkan ka qaybgelaya barnaamijka ay yihiin ilaa iyo kow iyo toban majmuuco oo ka kala socda wilaayaadka islaamiga ah qaabkee ayaa loo dhisay majmuucaadka bashiirow sida barnaamijkeenni horeba ugu socon jiray majmuucaadka waxaa aalaba loo qeybiyaa ilaa iyo laba majmuuco waa majmuucatu alif iyo majmuucatu ba majmuucada alif imase wilaaya ayaa ku jirta majmuucada alif bashiirow waxaa ku wada jira ilaa iyo lix wilaayo waxayna kale yihiin majmuucada wilaayada banaadir majmuucada wilaayada jubbada hoose majmuucada wilaayada shabeellaha hoose majmuucada wilaayada bakool majmuucada wilaayada mudug iyo majmuucada wilaayada hiiraan majmuucada ba imise wilaaye ayaa ku jirta majmuucada ba'na waxaa ku wada jira ilaa iyo shan wilaayo waa majmuucada wilaayada baay majmuucada wilaayada gado majmuucada wilaayada galgaduud majmuucada wilaayada shabeellaha dhexe iyo majmuucada wilaayada jubbada dhexe waan filayaa in majmuucaadka ay kala garteen labadaasi dhinac mucaad inta aadan ka bixin istuudiyaha horteena waxaa yaalo laba warqad oo ay ku qoran yihiin alif iyo ba cidda habeen dambe lagu bilaabayo barnaamijka mid noo soo qaba insha allah aadayd u mahadsan tahay walaalka waxaa hadda horteyda yaala ilaa iyo laba warqadood oo dabcan bashiiro aada loo soo duuduubay oo la qariyey dabcan cidna ma garan karto waxaa ku jira ama waxaa ku qoran labadoodaba balse waxay soo kala cadaanayaan markii la furo haddii aad tiraahday mid uun qabo waxaan soo qabtay bashiirow midan bismilah warqadda uu soo qabtay walaalka mucaad waa majmuucada alif majmuucada alif haddii ay noqotay majmuucada lagu bilaabayo habeen dambe barnaamijka waxay ka koobnaan doonaan majmuucaadka kale ah majmuucada wilaayada banaadir majmuucada wilaayada jubbada hoose majmuucada wilaayada shabeellaha hoose majmuucada wilaayada bakool majmuucada wilaayada mudug iyo majmuucada wilaayada hiiraan Ee, waa tahay mucaad ee, maadaama caawa ay tahay habeenka koowaad bisha barakeysan ee ramadaan tartankana uu si toos ah noogu bilaabanayo ee, dhegeystayaasha iyo tartamayaasha maxaa dhihi lahayd aadaad u mahadsantahay walaalka walaalaha ayaa horey u dhammeeyey oo si macaan kaga hadlay balse haddii ay weydiisay waxaan dhihi lahaa tartanka bashiirow looguma talagelin oo keliya in lagu kala guulaysto balse waa mid dhammaan tartamayaasha iyo dhegaystayaashuba u noqonaya laba arrin midood waa midda koowaadee inay tahay su-aashu wax uu yaqaano oo u noqonaysa xusuusin oo keliya waa midda labaadee inuusan horay u aqoonin balse uu hadda barto waxaan intaas dhihi lahaa dhammaan dhegaystayaasha iyo tartamayaasha een, tartamayaasha waxaan bashiirow si gaara u dhihi lahaa haddii aad su-aal khalad uga jawaabto yaysan ku muruga gelin hana niyad jebin balse taa beddelkeeda waxaad u qaadataa fursad aad wax ku baratay maxaa yeelay su-aashaas aad khaladay ama si kale kuu soo hareermartay sida wakhtiga oo kaa dhacay ama adigoo yaqaano oo go'aan khaldan qaatay intaba waxay noqotaba waxay su-aashaas noqon doontaa su-aasha aad ugu xusuusan og tahay oo xitaa laga yaabo inaadan ebed hilmaamin halka su-aasha aad ka jawaabto laga yaabo inaad si fudud ku ilowdo ugu dambeynna bashiiro waxaan dhihi lahaa guulaystaha rasmiga ah waa qof weliba oo wax ka bartay tartankan bisha barakeysan ee ramadaan haddaba sida aad dhegaysateen caaw waxaa barnaamijkan uu hordhac u ahaa tartan aqooneedka idaacadda andalus waxaan insha allah ka markhaati kici doonnaa hadba sida uu noqdo tartanka annaga oo la jaanqaadi doonna isbedbeddelka mawaasiinta iyo dhibcaha la kala qaato cidda xaqiijisa guusha islamarkaana gaarta nambar qiyaaseedka la magacaabo ayaan arki doonnaa iyo sidoo kale tartamayaasha liiska kale ka soo muuqda gunaanudkii waxaan dhegaystayaasha ku boorinaynaa inay la socdaan barnaamijka kana faa'iidaystaan masaa'isha diineed ee muhiimka ah iyo culumta uu bulsho ahaan xambaarsan yahay waa inuu habeen dambe iyo tartamayaasha u ballansan miiska iyo mikrofoonka andalus ee majmuucada alif oo ay ku jiraan wilaayaadka islaamiga banaadir jubbada hoose shabeellada hoose bakool mudug iyo wilaayada islaamiga ee hiiraan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu لنهتدي دوما أولا لنطلب العلوم نقتدي بها مشاعر